falka ilaa hadda waxaa u xiran saddex qofood oo lagu eedeynayo in ay rideen laba ka mid ah xabadihii oo ku geeriyooday wasiir cabaas siraaji allaha u naxariistee lagu eedeynayo sida qoraalka lagu qoray hay-adaha baarista iyo xafiiska xeerantana u caddeeyey waxay ciidankaasi ilaalo u ahaayeen mas-uul ka mida dowladda soomaaliya oo runtii lagu sheegay inuu ahay hantidhowrka hanti dhowrka guud ee qaranka uu ahay gaariga mataqaanaa dhibka geystay oy askarta saaraayeen yaa waxaa lahay hanti dhowraha waxayna sheegeen hay-adaha baarista weli inay wadaan dowrka iyo iyo mas-uuliyadda ay ku lahaayeen uu ku leeyahay cidda gaarigaas iska laheyd falka dhacay dowrka uu ku leeyahay welina waxaa socota runtii baaristii iyo iyo mataqaanaa sidii mataqaanaa ay wax ku socdeen welina maysan soo gebagaboobin cadeemihii int kiiska intiisii badan mar haddii la helay dadkii xabadaha riday mar haddii la helay la aqoonsaday dadkii gaariga saaraay kiiska intiisa badan waa dhamaystiran yahay laakiin mar haddii procedureka iyo hab nidaamka cadaaladda u degsanaa waxay faree in waxa si fiican loo hubiyo qof walba doorkiisa si aanan u dhicin deg deg oona u dhicin in la hubiyo cadaaladda waxyaabaha keenayo in baaris dheer la sameeyay ay ka mid tahay dadka gaariga waxaa gadaal ka saaraya laba qofood oo hubaysnaay oo ciidamada ilaalinay ilaalada ilaalinaysay mas-uulka gaariga markaa saarnay ka mid ahayd xabadda cidda sida rasmiga u riday in la hubiya waxay u baahan tahay in qoriga iyo gumacii xabadda markii lagu sameeyey wasiirka marxuumka dhintay baaris lagu sameeyey xabaddii laga soo saaray iyo hubkii qoryihiyaa la qaaday waxaa la hubinaa in qofka afkiisa keliya lama xugmi karo qoriga uu watay cidda qorigaas wadatay iyo xabadda qoriga ay ka dhacday markii la hubiyo markii la hubiyo qorigan markii xabadda ka dhacdo hab loo baarou leeyahay xabadda dhacday in qorigan ka dhacday iyo in qoriga kale ka dhacday waxyaabaha hay-adaha baarista aan u dirnay ka mid tahay in la hubiyo cidda gaarka u lahayd xabaddaasi cidda riday way jirtaa way jiraan runtii qof kasta wuu sheegay doorka uu lahay wuu sheegay laakiin cadaaladana faraysa in wax walbo si dhab ah ooon degdeg ku jirin in loo hubiyo kadibna go-aanka maxkamaddu ay soo saarto way sheegeen kulley inay xabad rideen dhibka ah dhibaatada ah in ilaalada mas-uuliyiinta dowladda la socota dhibaatada ay geystaan markii la fiiriyo dembiyada dalka ka dhaca waxay yihiin waa dembiyada labaad ee dembiyada ugu badan qaybta labaaday kaga jiraan dhibaatada dadkan shacabka iyo muwaadiniinta dalka haysato waxaan rabaa marka koowaad in aan la hadlo ilaalada ilaalada wada mas-uuliyiinta dowladda ee runtii caadaystay inay dadka xabad ku fiiqaan dhibaateeyaan dhibaatada dalku dadku dhowr noocay u gaartaa qaarna inta xabad kor loogu riday argagaxana markaasay dhulka ku dhacaan ay jajabaan qaarna xabad lagu ridaya hantidoodii gaarto gawaaridooda xabad ku dhacdaa qaarna wayba dhaawacdaaba qaarna sida wasiirkao kale wayba xabadii ku dhacday u dhintaan u geeriyooda dhibaatada noocaas ah waxay u sheegaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida ay kaga soo talagelayaan in loo aqoonsan doono inay tahay mid ku talagal ah aynan noqon doonin mid qof lagu difaacayo amba nafteeda lagu difaacana ay noqon doonin dadkan muwaadiniin waaye xaqay loo yihiin inay wadada socdaan in aad xabad ku ridaa si micna daraa ku ridaa amba aad argagixisaa amba aad dhibaataysaa marmarsi uma naqon doonto waxay ahayd mataqaanaa inay in aan qof difa qof inaad difaacaysay marsi muu naqon doonto marmarsi muu naqon doonto inaad adiga isdifaacaysana marsi muu naqon doonto waxay u aqoonsan doontaa mid ku talagal ah inay tahay arrintaas loogu bareero qofkaas muwaadinkaa in lagu dhibaateeyo midda kale oo rabno inaan sheegno mas-uuliyiinta dadka mas-uuliyiinta la wado ee ilaalada ku wata magaalada ayagan inaan u sheegna rabno waxaa waaye laba arrinba way sameeyaan mas-uuliyiinta labada arrin waxaa waaye midna waa mare qof muwaadin ah oo wadadiisii socdo amba laami ha socoto amba jicaddo ha socdee oo wadadiisa socdo in laga daba imaado oo inta la baasgareeyo laiska joojiyo la dhaho joog adiga iga har markuu oo muwaadinka wadadiisa saxda ahayd ku socdana xabad lagu ridaa mas-uulkii darawalkiisa iyo ilaaladiisa aan ku amrin in ay muwaadiniinta ka horeysana ay daba socdaan kuwa ka dambeeyana ay nabadgelinin ay dhibaateeyo intay ka hor maraan kadib dhibaato u geysta asigoo gaariga saaran dhibaato u geysto arrintaasna isla markii aanan ka howlgelin waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay nin qof ku talagalay oo qeybna ka ah runtii dhibaatada ay ilaaladiisa geysteen waxaa taa ka daran iyadani qof mas-uul ah a gaari wata waxaa la socota ilaalo magaaladu dhex maraa magaalada markuu maraayo waxaa ka daba imaanayo shila dhacay siduu raba ku dhacee qof muwaadin ah dhib la gaarsiinaa asigoona qofkii muwaadinka dhig jalaq u siinin oonan u istaagin oona wadin oo hadduu isbitaal u baahan yaha gargaar fidanin u geynin iyo isaga dhaqaaqaa meesha isaga tegaa arrintaasi waa mas-uuliyad darro weyn waana dembi ciqaabka dhalanayso xeerka guud ee ciqaabta soomaaliyeedana dhigaayo qofkii ay ku cadaato mas-uuliyad ah laga bilaabo keiskan laftigiisa cidda ay ku cadaato in ay qof muwaadin ah askar la socotay dhibaataysay haddana iyadoona waxba tilaaba qaadin isaga tagtay isaga tagtay dadku xoolo maaha muwaadin waayo dalka asaa kaa leh mas-uulna asagaa u tahay ciqaabta dembigaas ka dhalata oo mas-uuliyad darada ah ugargaari la-aanta u gargaari weysay ka tegista a ka tagtay xitaa adigoon dhibaateyn markaad u imaato oo mas-uul aad tahay qof dhibaataysan inaad qaadaan mas-uuliyad kaa saarantaha haddii aad saa samaynin waxay noqonaysaa inaad guda weysay waajibaadkaaga waajibaadka oo la guda waayana dembi oo ciqaabta tilmaamaysa xeerarka dalka tilmaamayaan waayo waxaan rabnaa mas-uuliyiinta inay ka digtoonaadaan mar labadaas arrin ay ka digtoonaadaan inayna dadka muwaadiniinta waddada mara ay xoog ku dhaafin kadibna ayna ku dhibaataynin waddada ay marayeen ay ka joojin waxaan kaga digaynaa in dhibaato dad gaartay ay waddada uga dhaqaaqaanayn kaga digaynaa labadaas arrin cidda ku dhaqaaqdo ay ku dhaqaaqdo garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu diyaar u yahay inuu tilaab ka qaado